kulanti wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso magaalada washington mawjadaha gaagaaban ee efemyada qaarkood iyo bogga internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sideedda bisha janawari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo jaamac buulo jaamac waxaanu dhegaystayaal idinka raaligelinaynaa cilo dhinaca farsamada oona haysataa idaacadeenan saaka iyo caalamka waxaa qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan haddii eebaha awoodda la yidhahdo markay ciladaasi ay sahre inoo sheegtay hawada ka baxdo oo aan idinla wadaagi doonaa qodobo ay ka mid yihiin warar ku saabsan laba wariye oo shalay maxkamadda degmada borama ay laba sano oo xariga ku xukuntay iyo weliba shaqo la-aanta dalka canada oo aada hoos ugu dhacday iyo sida ay uga faa'iideysanayaan soomaalida canada iyo haddii eebaha awoodda le inoo sahlo qodob ku saabsan shilalka baabuurta ee dalka kenya shilalkaasi baabuurta ee dalka kenya ayaa la sheegay inay ku soo bateen oo gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee ay soomaalidu degto dhowaan dowladdu waxay ka soo saartay qodobo warbixin ayaanu idinka haynaa haddii ay noo suuro gasho marka horese warkii caalamka
xubnaha golaha idaa shacabka iiraan ayaa isugu yimid shir ay albaabadu u xirnaayeen shalay si ay uga wada hadlaan warbixinada laga siiyey mudaharaadyadii dalka ka dhacayay oo waxyeelana u geystay dhaqaalaha sharci dajiyayaasha dalkaasi ayaa su-aalo ku saabsan mudaharaadyadan oo la sheegay inay ugu yaraan koo iyo labaatan qof ku dhinteen weydiiyey mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan raxmaani fasli madaxa sirdoonka dalka iyo xubno kale dowladda ayaa sheegtay in intii badnayd dadkii loo soo xirxiray mudaharaaadyadan oo gaaraya kun damiin lagu sii daayey balse ay weli xabsiyada ku jiraan shakhsiyaadkii loo arkay inay ahaayeen kuwii ka dambeeyey abaabulka mudaharaadyada waxaa la sheegay inay dacwooyinkoodu gacanta ku hayaan hay-adaha garsoorka sida uu sheegay xeeraraalyaha magaalada tehraan waxa ayna la kulmi doonaan gacan adag ayuu yidhi xildhibaan maxamed raasa kashaawi ayaa la sheegay in dadka la xirxiray badankood ay ahaayeen dhallinyaro shaqa la-aana aanan lahayn wax aqoon heer jaamacadeed gaarsiisan hase ahaatee maxamed reese kashaawi iyo xildhibaano kaleba waxa ay kacdoonkani ku eedeynayaan faragelin shisheeye
waa hagaag dhegaystayaal wararkii caalamku waa naga intaa halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington weli dhegaystayaal waxaana haysataa cilad dhinaca farsamada ah oo ku timid qalabkii waa hagaag farsamoyaqaanku waynala hadlayaa jaamacow ilaa hadda waxba umay suuro gelin sidaasi daraaddeed waxaan jeclaan lahaa dhegaystayaasha in aynu weydiinno bal inay inoo ciyaaraan qaar ka mida heesaha
waay haysaare intii heesta naloo diyaarinayo waxaan bal dhegeystayaasha xusuusinayaa qodobada aan u hayna barnaamijka ee soo socdo haddii eebaha awoodda la yidhahdo dhegeystayaal qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah sidii aad shalayba warka ku maqasheen magaalada borame ayaa maxkamadda degmada waxa ay xukuntay laba wariye oo lagu eedeeyey inay baahiyeen warar been abuur ah laba sano ayaana lagu xukumay balse ururka suxufiyiinta somalilan iyo qareenadoodii ayaa raacfaan ka qaatay waxaanu idiin haynaa amuur arrintan la xiriirta sidoo kale shilalka baabuurta ee ka dhaca dalka kenya ayaa la sheegay inay dad badan ku dhinteen bishii lasoo dhaafay sharciyo cusub ayay dowladda kenya ka soo saartay dhanka kalena dalka canada ayaa waxaa ka jirto shaqo la-aan aada u yar oo aan meelna waxba laga helaynin shaqadana dadku ay aada u yar tahay shaqada dalkaasi aan idhaahda dhegeystayaal shaqo la-aanta ayaa aada u yar dadku waxa ay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan fursaddan barnaamij gaaban oo warbixinah ayaanu idinkaga haynaa oo soomaalida dalkaasi degan inay ka faa'iideysan karaan iyo in kale dhegeystayaal inkasta oo aan xusuusinayno qodobada barnaamijkeena uu ka kooban yahay weli waxaa hawada ku jirta cillad ciladaas oo aan rajaynayna haddii eebaha awoodda la yidhaahdo in ay ay dhowaan xal u helaan farsame yaqaanada oo weli la xarbinayo saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii waxaad naga sugaysaan barnaamijkii aroornimo ee idaacadda v o a haddii eebaha awoodda la yidhahdana waxaad heli doontaan qodobo xiise leh oo ay ka mid yihiin saddexda qodob oo hadda idiin dulmarnay iyo weliba haddii eebaha awoodda la yidhaahdo hees aada u dabacsan oo miraheeda iyo muusigeeduba ay macaan yihiin sahra aggii farsamada abaan aniguna ku maqnaa oo waxaan bal hubinayay halkay wax marayaan iyo inay suuragali noo tahay inaynu dhegeystayaasha maqashiin karno warbixinihii aynu ugu talagalnay sidaasi oo ay tahay waxaa ilaa hadda haysata cilad farsamo oo kombyuutaradii iyo qalabkii ay suurtagalka ka dhigayey inaynu maqalno warbixinaha inoo kaydsan amaba aynu hore usii diyaarinay ay ka ciyaari lahayen ama ay ka inaga maqashiin lahaayeen farsamayaqaanka iyo injineerka labaduba aad bay ugu mashquulsan yihiin hase ahaatee eh waxaan jeclaan lahaa bal inaynu dhegeystayaasha usoo qabanno cajalad aada hore u diyaariseen adiga iyo ibraahim xasan daanduray oo ku saabsan amaba loogu talagalay markay dhacaan cilado sidan oo kale ah
waa tahay dhegeystayaal raalli adinkoo inaga ah cilad farsamo oona haysta darteed waxaan u wareegaynaa dhanka iyo madadaalada bal kusoo dhowaada heesahan xulka ah heesta ugu horreysa jaamacowan dhegeystayaasheenna u soo qabaninayaa waxay tahay dhaawaca bay igu yaallo dhaawaca bay igu yaallo
lafta dhamarkasaa laba dhinac noqotee ibraahim heestaas waxay u dhadhamaysaa mid aan igu cusbayn cabdisalaad berdalash allayle
dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqotee dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqotee dhimasha jooga ulaaloma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaloma dheelo dhanta looma celiyo tahi axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele iga dhowr dhibaatada ragga laguma dhehele salaayan ku dhowrayaa weli sidaa dhowlkuyooda bicdiisu hoortood laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa- kuma dhaafi karaye dhamankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkashadi macaanaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkashadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegay dhabtaa hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qaban iga dhowfuufu iga dhowfuufu iga dhahuur dhibaatadaha ragga lagu humadheele ragga lagu madheele iga dhowhoon iga dhowhoon iga dhowr dhibaatada ragga lagu madheele ragga lagu madheele inaasugu dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate inaasugu dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate wadnayow dhakula dulaa teliyay dhowrgoor haw dhawaaqin ruuxan kudhegaha kudhegaha nuglaanay wadnayow dhakula dulaa teliyay dhowrgoor haw dhawaaqin ruuxan kudhegaha kudhegaha nuglaanay waxaad tihi adaa gaaraan marka ciilka lagu dhigo dhigay dembigii lagu dhigay waxaad dhihi adaa gaaran marka iilka lagu dhigo ku dhigo maalagii dembigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan iga dhowr dhibaataada ragga laguhuma dheele ragga laguma dheele iga dhow wallah billah. iga dhow iga dhowr dhibaatada jaamcow heesta kale waxa aan dhegaystayaasha usoo qabanayaa hees macaan oo ay ibraahim oo miraheedu ka mid yihiin adna raar ka saarnow annakaan u rooree raaligeliyey ciidda alele waa adna raarka saarnow codkii macaana ayaa ku luqaya waa fartuunlaki
Thank you. ayuu siraacale u kuraysanaya adiga rafaadiyo markahorati kaliyo raadkaagi waaye iminko dhammaasiyo rubcan leleegoon tagay hay radin anige hay radin anige hay radin anige adiga rafaadiyo birlahorati galiyo raadkaagi waaye iminko dhammaasiyo rubcan leleegoo tagay hay radin anige ayradin anige ayradin anige qof baan desta oo rabo rabbi ha u wanaaje adna rarsax sarnow sarnow annakaan uroro irali kaliyayiida
dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad xagga farsamada ah oon haysto ayaan heestaan xulka ah idin haynaa farahuba sidooda ma sinoo xubnaha oo way kala sarreeyaan anna sabankan maanta ah inaan cid kula simo suurabi weyde waaw waaw waaw waaw waa ay far- leedahay waa codkii fanaanadda kaltuun bacdo waa kaltuumbacada ayaa inoo soconaysa cilada farsamada ee jirta dhegeystayaal awgeed waxaan eh, rajaynaynaa in aad mar dhow aad ka bogan doontaan muusiga codka macaan ee kaltuun bacado sahra jaamaco warbixin baan halka ku hayaa intay kaltuun soo baxayso waxaan jeclaan lahaa dhegeystayaasha bal- warbixintaasi in dhegeystayaasha aynu la wadaagno haye xukuumadda madaxweyne donald trump waxa ay kongareeska ka dalbatay inay ansixiyaan lacag gaadhaysa siddeed iyo toban bilyan oo dollar oo la doonayo in lagu dhiso gidaarka uu madaxweyne trump doonayo in lagu xidho xadka u dhexaysa maraykanka iyo mexico lacagtan ayay dowladdu ku sheegtay in ay doonayaan inay ku hirgeliyaan wejiga hore ee dhismahaasi derbi laga dhiso xuduudda u dhexaysa ee maraykanka iyo mexico ayay dowladdu sheegtay inuu socon doono muddo toban sannadood ah halkaasi oo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo dadka ka imanaya dowladda dowladaha amaba wadamada latin america iyo mexico ee soo gelaya dalka maraykanka lacagtan ayaa la doonayaa in lagu dhiso gidaarka cabirkiisu dhan yahay shan boqol iyo shan kilomitir iyada oo marka dambena la dhisi doono lix boqol iyo koob iyo lixdan kilomitir oo kale si loo dhammaystiro gidaarka lagu kala xidhayo xadka labada dal dalabkan ka yimid xukuumadda ayaa lagu soo lifaaqay faahfaahin dheeraada oo laga dheehan karo qorshe ahaan sida la doonayo in hawshaasi loogu qabto lacagta kaasi oo mas-uuliyiin ka socota hay-adda ilaalada xuduudaha maraykanku ay maalintii jimcihii u gudbiyeen koongareeska faahfaahinta kharashkan ku xusnaa dalabka dowladda ayaa lagu sheegay inuu noqonayo saddex iyo soddon bilyan oo doolar oo dhismahaasi ku bixi doona lacagtaasi oo ay ku jirto in ka badan shan bilyan iyo badh doolar oo noqonaya qalabka tiknolojiyadda lagu isticmaali doono hal bilyan oo lagu dhisayo wadooyin cusub iyo dayactirka wadooyinka jira iyo sidoo kale sideed bilyan oo doolar iyo weliba badh oo kale oo shaqaalaha ku bixi doona shaqaalahaasi oo ay ku jiraan shan kun oo shaqaalaha ilaalaha xuduudaha ah oo la qori doono iyo laba kun iyo shan boqol oo kormeerayaal xuduudaha oo lagu soo kordhin doono kormeerayaasha ilaalada xuduudaha ee haatan jira madaxweyne donald trump ayaa xilligii ololaha ku jiray ku ballan qaaday in uu derbi ku kala xidi doono xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico ilaa haddana madaxweyne trump waxa uu ku adkaysanayaa hirgelinta dhismaha derbigaasi waa tahay sahray waxaan u malaynayaa eh, dad badan baa loo baahan doonaa oo inta aan derbiga la dhisin Ahe.
dadkii dhisi lahaa in latin america iyo eh, mexicaba laga keeno koonfurta america iyo mexicaba laga keeno eh, ilaa lacagta farabadnideeda iyo shaqo toban sana sha- soconayso malaha dad baaba loo baahan yahay shaqadaa qabta walahi koley madaxweyne donald trump markii uu ololaha ku jiray waxyaabihii uu ku ballan qaaday bay ka mid ahayd koley haddana qorshaheeda iyo hawsha cidda qabanaysa waxaan u malaynayaa dowladda maraykanku inay inay diyaarinayso waayahay Eh, gebagabadii idaacaddeenna ayaa inoo soo dhow waxaan filayaa dhegeystayaasheenna barnaamijyadii aan aroortan ugu talagalnay inay ku maqli doonaan idaacadaheena Idaacadaha soo socda.
soo socda marka haddii eebbaha awoodda yidhaahdo dhegeystayaal barnaamijyada halkaas ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo iyo fiidnimo intii ay ka gaaraan eh, bahwadaagtayada v o eda ee idiin shaqayn doonta maalinimada tan iyo kulantideena dambe sahra maxaad dhegeystayaasha kaga tegeysaa waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo annagoo idinka raaligelinayna cilladdaasi xagga qalabka ku timi oo aannu idiin suurtogelin kari weynay idaacaddii aanu saaka idiin soo diyaarinay aniga waa sahre ciidla nuur iyo jaamac buulo jaamac waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo arooryo suuban ismaqal dambe oo xiise leh